رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما كتاب صلاة الخوف waa kitaabkii ka warramaya salaada cabsida marka cadowga laysayo sida loo tukanayo kayfiyadaha aynu halkan ku arki doonno ee uu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam waa markii ay suuroobaysay sidan jamaca noocan ah iyo in la iswaafajiyo salaada laakiin kayfiyaddani hadday suuroobi weydo waxaa loo tukan doonaa farijaalan aw rukbaan sida aayadana ilaahay uu ku sheegay iyadoo oo la lugaynayo iyadoo gaadiid la fuushan yahay iyo iyadoo la gabanayaba waa kolba sidii suuragala marka wakhtiganuu nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaabahan u tukanayay waxay ahayd wakhti ee cadowga marka la kala durugsan yahay wax waaweynoo laysku soo tuura aanay jirin leebka u dheeraaba laakiin xataa manjaniiqa lama isticmaalayn wakhtiga ah oo manjaniiqu waxau ahaa madaafiicdii wakhtiga ah waa kafad weyn oo dhagaxaan iyo wax lagu tuuro saa loogu lalmiyo markaa meelmeelunba iyaduna ahay marka waxaa lagu xisaabtamayaa un in ilaahayna la caabudo nafta bani aadamka ama mujaahidiinteena la basriyo عن ثعلبة بن زهد قال كنا مع سعيد بن العاص أصحاب الأسان لا سعمة بالطبرستان ما شاء الله إله تان تاسي هذه يتشار أما ستان تاس دولك يبضنت دبرقنا وحوها الغابات meesha kaymaha waa lua waa farisi eraygu dabarka waxaa la idhahdo leeyahay fasiga fasiga baalkan faashka la idhaahdo ama gudinta marka dhulkii gudinta wey markii faris iyo eeraan la xoraynayay ayaa waxaa loo galay dhul kayma ah oo aan laba gaari karaynin cadowga marka colku waxay bilaabeen inay gudma qaataan oo halka la marayo la jaro dabarastaan saasaa loogu bixiyey wa macanaa xudayfatu bnulyamaan asxaabigaasaa nala socday xokayntii nebiga ah fa qaala markaa wuxuu yidhi saciid ibnulcaas wuxuu yidhi ayukum sallaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam salaata alciid nebi maxamed salaata alkhawf cafwan salaadii cabsida kiineebaa nebiga la tukaday ragow fa qaala xudayfatu ana anigaa nabi maxamed salaadii salaatulkhowfkii cabsida iyo habku u tukanaya ogaa la tukaday fa wasafa xudayfa markaa wuxuu sifeeyey nebigu markii cabsidu ay jirtay cadowga laga cabsanayay siduu salaada u tukaday fa qaala wuxuu yihi sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam salaata alkhawfi biaa'ifati rakca ibnu maajahana waynu ku soo marnay kana wuu soo celcelinayaa iyagoo siyaadaad kalelo meelaha qaarkood uu kana siyaado leeyahay salaat lkhawf biaa'ifati rakca qoladii uu tukinayay qolo ka mida ayuu ragca tukiyey safa khalfahu gadaashiisuu safay xaggiisa dambe ayuu qoladaa saf ka dhigay wa daa'ifatun ukhraa qolo kalena baynahu wa bayna alcadow isaga iyo colka kala dhex joogaan oo xagga cadowgay hor safayin fa sallaa wuxuu nebigu tukiyey bilatii bidaa'ifati alatii taliihi qoladan la xidhiidha rakcatan buu tukiyey hal ragcad ayuu tukiyey uma nakasa waxa dib u baxay ulaa'ika kuwan tukaday ilaa masaafi ulaa'ik kuwaa kale halkay safnaayeen masaafidu waa halkay safnaayeen ayay u weydaarteen wajaa ulaaika waxay yimi kuwa kale cadowga hor safnaa fa sallaa bihim rakcatan iyagiina ragcad buu tukiyey marka halkaa waxaa ka muuqanaya in labadan qole ay isbedeleen laba arrimoodba markaa tan waa suuragal in cadowga qiblada uu xigay iyo inaanu qiblada xigin labadaba suuragal laakiin waxaa ka muuqanaya inaanay mar qura wada xidhanine kuwana ragcad buu tukiye kuwa kalena ragcad buu tukiyey siaynu riwaayooyinka kale ku arki doonno waxaa iska suuragalayana qolaba inay ragcaddaa keliya ku kaabsatay waxaa kaloo suuragala qolo waliba ragcaddooda gaarka ah inay gooni u tukadeen midna nebiga la tukadeen midna gooni u tukadeen labada kayfiyaba waynu arki laakiin riwaayadan imika waxay noo sheegtay in qolana colka ay hortaagnay qolana nebigu tukiyey markuu ragcaddaa hore kuwaa tukiyey kuwii kalaa soo baxay kuwan kalena way weydaarteenoo difaacii bay galeen markaasuu kuwana ragcaddii dambe qolaba ragcaddii hore nebiga la tukatay qolaba ragcaddii dambe marka qola waxay haleeshay fadiilata takbiir fadliga ay leedahay in jamaca lala xidho iyo imaamka waa qoladii hore qolada labaadna waxay haleeshay way soo gaadhay fadiilata tasliim in imaamka lala salaamo naqsado waa qolada dambe kayfiyadaas waa mid عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاش بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة بإستاغي فصف الناس خلفه صفين xudayfa laftiisaa doonaya si bractical ama aan idhaahne ee tadbiiq camaliya si muuqata inuu u tababaro asxaabta markaasuu yidhi gadaashayda xaggayga dambe laba saf ka dhiga colka فصف الناس خلفه سفين حذيف صفا خلفه صف وحول حقيقة ضنبي استاغا وصفا قلنا موازي العدو riwaayadana tii hore si iftiiminaysa colku is hor taaga ama xagga qiblada ha xigeen ama dhinaca kale ha xigeen fasallaa wuxuu tukiyey biladii khalfahu daa'if kooxdii isaga markaa ka dambaysay ragcatan buu tukiyey uma nsarafa waxa iska tegay haaulaaika kuwan halka ragca uu tukiyey ilaa makaani haaulaai kuwa difaaca ku jira goobtoodii bay tegeen wa jaaa ulaaika waxaa yimi kuwa difaaca ku jiray fasallaa bihim rakca iyagiina xudayfa ragcad buu tukiyey walam yaqduu qolana may qallayn macnaheedu qolaba ragcadunbay tukatay wey imaamkuna waa laba jamcuna waa midhmidh walam yaqduu wuxuu ku muujinayaa kuwan soo gaadhay mid unbay tukadeene wax labaaday tukadeen ma jiro marka halkaa waxaa ka muuqanaya salaatulkhawf in kayfiyaadkeeda ay ka mid tahay in ragcad la tukan karo oo salaada ragcaddihii aanay egayn keliya in witrigee mid kaloo ragcadi jirto عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة زيد بن ثابت iyo xudayfa way isu markhaati kaceen kayfiyaddaas inay midh tahay qolaba mar ragcad la tukiyo imaamkuna laba iyaguna midhmidh mar qurana aan la wada xidhan la isbedelo middaa aragna can ibni cabbaasin qaala wuxuu uhi farad allaahu ilaahay waxa uu ku waajibiyey asalaata salaadii ilaahay wuxuu ku waajibiyey calaa lisaani nebiyikum carabka nebigiinna oo salaada waajibnimadeeda nabigu idiin soo faray fi lxadari arbaca marka la iska deganya waa afar bay waajib ku tahay dabcan saddexdii salaadoodee wa fi safari rakcatayn safarkana waxay waajib ku tahay oo ay asal ku tahay laba ragcadood wa fi lkhawfi rakcatan salaada cabsidana waaba midhun marka xadiidkana wuxuu sii adkaynayaa labadii riwaayo hore xudayfe iyo zaydo sheegayay midhmidhuun inuu waajibi labana salaatu safar loo tukan karo midhna khawf loo tukan karo labada kayfiyaba bannaayin can ibni cabbaasin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sallaa wuu tukaday bidii qarad meesha magacaa la ydhaa waa dagaaladii hore bilowga ahaa marka waxaa lagu dagaalamayay marna waqooyiga madiina marna waxaa lagu dagaalamayay koonfurta madiina marka tan imika siday sharxayaan waa waqooyiga madiina khaybar agagaarkeeda halkaasaa laysku helay markaa nebigu bartaasuu ku tukiyey wasafa annaasa khalfahu safayn asxaabtii gadaashiisuu laba saf ka dhigay waa kayfiyo kale safan khalfahu wa safan muwaasiya alcadow labuu u qaybiyeoo saf wuxuu igu xidha safna cadowgays hortaaga fasallaa wuxuu tukiyey biladiina khalfahu ragca kuwii ku daba tukaday ragcad buu tukiyey uma insarafa haaulaa'i kuwaasi waxay tageen ilaa makaani haaulaa'i kuwa difaacooda wajaa ulaaika kuwaasaa yimi halkaa taagnaa keligood bay imika yimaadeenoo fasallaa bihim rakcatan iyagiina ragcad buu tukiye walam yaqdur may qalayn kayfiyadani markaa waa tii hore ibnu cabaas baa ku raacay labadii asxaabii hore xudayfat bnu lyamaan zayd ibnu haabit cabdulaahi ibnu cabaas saddexdiiba waxay isku waafaqeen in midh la tukan karo laba jeerna jamcu ku kala xidhanaya labada ragcadood imaamka midibana ragcad tukanaya can cabdilaahi bni cabaas dhowr jeer buu soo noqonayaa labadan xadiia soo socdaba can cabdilaahi bni cabaasin qaala qaama rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam nabigu u istaagay markuu salaada cabsida dadka tukinayay wa qaama annaasu macahu asxaabtiina way isla taageen fa kabara wuu xidhay wa kabbaruu way xidheen tanaa kayfiye kale ah wuxuu ka dhigay laba saf markaa kolkuu laba saf ka dhigay wuu xidhay iyaguna way wada xidheen labadii safba uma rakaca wuu rukuucayoo warakaca naasu minhu dad iyagii ka mid ah ayaa la rukuucay uma sajada wuu sujuuday wa sajaduu way sujuudeen way sujuudeen dabcan koox baa la sujuuday uma qaama wuu istaagay ila rakcati aaniya ragcaddii labaad buu nabigu u kacay calayhi salaatu wasalaam ragcaddii labaad buu isu taagay fa ta'ahara waxa dib dhacay oo dib u tallaabsaday alladiina sajaduu macahu kuwii kolkii hore la sujuuda ragcaddii hore hoosula foorarsadayba ayaa nabiga u raaca ayaa dib u dhacay dib bay u tallaabsadeen wa xarasuu ikhwaanahum walaalahoodba ilaaliyeen nabigiiyo intii tukanaysa wa atat idaa'ifatu lukhraa qoladii labaad baa yimid macnaheedu waxa wey iguna dee way yimaadeen marka horeba way la xidheene iyaguna way soo weydaarteen wey fa rakacuu way rukuuceen maca nabiyi sal allahu calayh wasalam nabigay la rukuuceen wa sajaduu waanay la sujuudeen ragcaddii labaad wannaasu dadkuna kulluhum dhammaantood labada safba fii salaatin bay ku wada jiraan yukabiruuna allahu akbar bay leeyihin walaakiin yaxrusu wuu ilaalinayaa bacduhum qaarkood bacdan barka kale marka kayfiyadani waxa weeyaan marka hore waa la wada xidhanaya sida aad arkayso nebigu a imaamkii labadii safna way daba taagayiin way wada xidhanayaan markaasaa haddana la wada rukuucaya waa la rukuucaya safka horaa la sujuudaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waanay soo toosayaan marka ay soo toosaan ayaa la isbedelaya oo safkii dambe hore u tallaabsanaya safkii horena dibbuu usoo tallaabsanaya waxa la sujuudaya marka labaad qoladii kolkii hore ka hadhay ayaa la sujuudaya ragcadda labaad kuwii markii hore la sujuudayna way taagnaanayaanoo difaac bay ahaanayaan marka qolanna ragcaddii hore nebiga la sujuudo waa safkii hore qolanna ragcaddii labaad bay nebiga la sujuudeenoo waa safkii labaad waxaa soo kordhayna waxa weeyaan in qoloba mar difaaca ay u taagnayd qoloba mar safulawalka ay ahayd waa isbaydaarka fakabara wakabaruu allahu akbar baa la wadayay uma rakaca nabigu wuu rukuucay wa rakaca naasu minhum dad iyagii ka midabaa rukuucay intaasi markaa waxay muujinaysaa in qayb ka midii la rukuucday uma sajada wasajaduu ma aha inay wada sujuudaan qola ayaa ragcadda hore la sujuudo qoladii safalawalka uma qaama ila rakcati aaniya ragcaddii labaad buu usoo kacay iyadoo ay la socdaan safkii hore fata'ahara aladiina sajaduu macahu waxaa dib u tallaabsaday kuwii ragcadda hore la sujuuday waxarasuu ikhwaanahum walaalahood bay ilaaliyeen wa atat daa'ifatu lukhraa safkii labaad baa yimidoo hore u weydaartay oo xagga nebiga u dhaafay fa rakacuu way rukuuceen maca nebiyi bay la rukuuceen ragcaddii labaad wasajaduu way la sujuudeen wannaasu kulluhum fii salaa labada qoloba salaad bay ku jiraan yukabiruuna takbiir baanay dee akhriyayeen qolo waliba ama yukabiruuna marka horaabay la xidhanayaan waxaase farqiga waxa weeye yaxrusu walaakin yaxrusu bacdu bacd barhba barh kaloo ilaalin kolaba marka waxaa la iska ilaalinayaa cadowga inaanu colka ku helin sujuudda sarajooggana waa la iska arkaya rukuucduna waa nooc sarajooga ama iska fudud laakiin qolo waliba qolada kale ilaalinaysaa markay sujuudsan yihin qola ragcadda safka dambe ragcaddii horeu taagan yahay marka la sujuudsan yahay safkii hore oo dib u baxayna ragcadda labaad wax ilaalinayaan waa kayfiya taasina marka labadii qoloba way haleeleen fadligii ilaalinta fadligii takbiirta iyo fadligii tasliim nabiga waanay la wada xidheen waanay la wada salaam naqsadeen kayfiyada labaad aynu marayno weeye can ibni cabbaasi qaale wuxuu uhi maa kaanat salaatu lkhawfi ilaa sajdatayn salaatulkhawfku wuxuuna laba sujuudood laba sujuudood bahe labada sujuudood baa mararka qaarkood laba ragcadood loo isticmaalaa ka salaati axraasikum gaadhkiinani siday u tukadaanunbay la mid ahay alyowma maanta wakhtiganaynu joogno khalfa a'immatikum haaulaai madaxdiinnan gadaashooda siday gaadhku u tukadaan baa wakhtigaa nebiga loo tukanaya oo baryihii dambe madaxdu aad u yaro baqdeen duulduulka iyo dulmiguna iska yaro bata baa bari gaadhkay xijisteenay adkeeyeen markaa salaadiina kamay tegin dabcan laakiin waxay tukadeen salaat lkhawf ayaa xaras lamiir ama xaras limaam gaarhka axraastu waa xaraskii waa jamci xaaris axraas waa hababka loo jamciya mid ka mida gaarhkii nani sida uu tukado markuu aimada daba taagan yahay salaatulkhowfkiiba tukan jiray marka ilaa annahaa buui iyadu salaadii nebigu dadka tukiya kaanat waxay ahayd cuqaban nawbo kalkan isbedel isbedel qoloba marbaa gaarhka ay geli jirtay tii buu sharxay marka qaamat waxay istaagtay daa'ifatun minhum colka koox ka mida ayaa istaagtay daa'ifadani markaa waa colkii oo dhan wahum jamiican iyagoo dhan maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay isla taageen wasajadat macahu daa'ifatun minhum koox ka midihiina nebiga way la sujuudeen koox ka midihii way sujuudeen hadda waana la wada rukuucay ogow marka hore waa la wada taagnaa waa la wada xidhay waana la wada rukuucay marka qaamat daa'ifatun minhum koox colkii ka mida baa taagnidii ku hadhay wahum jamiicanna waa kooxdan koox ka mida baa markay rukuuceen sarajooggii ictidaalka ku hadhay dhammaantood wasajadat macahu daa'ifatun minhum koox ka midihina ilaa colkii waa laba safe nabigay la sujuudeen laakiin marka hore waa lala xidhay waana lala rukuucay waana lala ictidaalay ictidaalkiibaa kooxi qaamat ku hadhay kooxdii kalena sajadad maca way la sujuuday waa kayfiyo tii hore uu iyaduna u ku dhow ama lamida uma qaama rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam nebigu u istaagoo dee ragcaddii hore markuu dhammaystay tii labaad buu kacay wa qaamuu macahu jamiican dhammaantoodna way kaceen way istaageen way istaageen macnuhu labadii qoloba sarajoogii bay ku jiraan wuu istaagay sujuuddiibuu ka soo kaco wuu istaagay labadii qolobana way taagayiin qolana hore usii taagnayn qaarna imika istaageen uma rakaca wuu rukucay waa ragcaddii labaad warakacuu macahu jamiican dhammaantoodba way wada rukuuceen uma sajada nebigu wuu sujuuday ragcaddii labaad fasajada macahu waxaa la sujuuday aladiina kaanuu qiyaama awala mara kuwii kolkii hore taagnaa ayaa imika ragcadan labaad la sujuuday falamaa jalasa markii uu fadhiistay rasuululaahi sal allahu calayh wasalam nebigu ee labadii si ragcadooduu dhammeeyey iyo wladiina sajaduu macahu kuwii nebiga la sujuuday fii aakhiri salaatihim salaadooda xaggeedii dambe sajada waxa sujuuday aladiina kaanuu qiyaaman lianfusihim kuwii gadaas iskoodu taagnaa ee ka hadhay nebiga ayaa imika sujuuday uma jalasuu dabeetana way fadhiisteen fa jamacahum rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ku kulmiyey bitasliim asalaamu calaykum tiibuu ku kulmiyeyoo way la wada tasbiixsadeen way la wada tasliimsadeen labadii qoloba way wada xidheen waana la wada rukuucay qolaa la sujuuday oo qoladii safkii hore ah safkii labaadna dee ma sujuudin isagune waa sugayaan kayfiyadaha kale sida inoogu iman doono rukuucdoodaa hore bilaa sujuud noqon mayso laakiin sida riwaayooyinka dambe sharxayaan gaar bay u sujuudayaan markuu nebigu ragcaddan labaad u soo kacay qoladii sujuud la'aanta ku jiray waa inay gaar u sujuudaan iyagoo sujuuddoodii soo gutay kuwaasi si gaara qoladii markii hore nebiga u raacday iyo nebiguna ay taagan yihiin ayay isa soo taagayaan markay isa soo taagaan ee ragcaddiisa labaad nebigu u foorarsado ee waxaa raacaya qoladii markii hore ka hadhay kuwii markii hore raacayna sidaa uu ku leeyahay iyaguna way ka hadhayaanoo dee waxay ilaalinayaan colka nebigii oo fadhiistay qoladii kolkii hore gaadhka ilaalinayayna imika ay la fadhiyaan ayaa waxaa fadhiga ku soo gaadhaya qoladii markii hore nebiga raacay oo dee imika ka hadhay ayaa dabeetana iyadoo nebigiiyo safkii markaan imanka raacay ay fadhiyaan fadhiga la yskaga ilaalinaya cadowga ayay gaarkooda u sujuudayaan markay sujuudaan ayay la ataxiyaadsanayaan marbaa la wada salaamnaqsanayaan marka midhka meesha ku jiraan waxa weeye labadii ragcadood baa safna nebiga ragcaddii hore raacay safna ragcaddii dambe raacay safba marbuu sarajoogga wax ku ilaaliyay kayfiyad tii hore oo kale un ku dhowey عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف نبي أصحاب صلاة الخوف وتكيين كيفية نسك الخلاف يوحى كجمعيين صلاة الخوف سدا أن أركينا مرات بدن بالتكدي غزواتك shantii salaadood laftigooda la tukanaya marka wax lala yaabo maaha inay iskhilaafto dagaaladiina way iskhilaafayaan salaadiina way iskhilaafayaan kayfiyadahan kala duduwanna waxaa lagu fasiraya libayaan aljawaaz intuba inay bannaan yihiin tadaarub maaha ama idiraab maaha sida qaarkood ay yidhaahdaan aimada laakiin waa intuba inay bannaan yihiin mar hadday ansaxday ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sallaa bihim salaata alkhawf fasafa safan khalfah saf xaggiisa dambuu safay wa safan masaafu lcadow qolana cadowga musaafu musaafuuna waa ismigii faacil waa jamaca musaafuuna musaafuuna ayaa hedan nuntii markaa idaafada loo jaray safa safan khalfa wa safan na wuu safay musaafu lcadow wahum musaafu lcadow iyaga oo cadowga hortuban qola igu xidha buui qolana cadowga ishortuba fa sallaa bihim rakca ragcad buu tukiyey kuwii uu yidhi igu xidha uma dahaba haulaai kuwaasaa tegay wa jaaa ulaaika kuwaasina way yimaadeen fa sallaa bihim rakca ragcad buu tukiyey uma qaamuu way tegeen kuwiibaa markaauma qaamu way istaageen kuwii markaa yimid dambe faqado waxay qalleeyeen rakcatan rakcatan ragcad ragcad tanna waa kayfiyad kale oo tii bilowga aynu ku bilowna in yarun bay kaga duwanta waxay kaga duwan tahay taa bilowga ragcad ragcad baa la tukanaya laakiin tan qolo waliba ragcaddii u hadhay way qalleeyeen kuwii nebiga la tukaday markii hore kolkay ragcaddaa la tukadeen bay goosteen ragcaddoodii kale ama degdeg ha u dhammeeyaan ama jidka ha kusii dhammeeyaan iyagoo soconaya ragcad bay qalleeyeen kuwii yimidna markay nebiga ragcadna tukadeen dee nebiga waa u dhammaatay labadiis iyaguna ragcadoodii kale sarajoogay u kaceeno way dhammeeyeen nebiguna fadhiguu ku sugaya way la salaama naqsadeen marka danina waxay muujisay in ragcadna nebiga qolo waliba la tukatay ragcadna gaarkooda salaadii labalabad عن صالح بن خواط عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكورنا يا رجل عدة تكتي نبيك magaciisii lama sheegin qofka ah waa asxaab timid ka mid ah mar hadduu nabiga la tukaday jahaaladiisa iyo magacaabi la'aantiisuna mushkilad ma leh mar hadduu asxaabi لأن الصحابة كلهم عذول دمانتود وأود عادلين وإلهي بعيد رضي الله عنه يوم يوم ذات الرقاع maalintii magaca la oran jiray waa dagaaladii wakhtigii hore hijrada dhacay waxa ay ka dhaceen uun dhulkan u dhaxeeya maka iyo madiina waxaa markaas riwaayinka saxiixaynku sida ay tilmaamayaan daat riqaac loogu bixiyey cilatu tasmiiha dhowr bay sheegeen sababta loogu magacaabay riqaac laakiin ta u saxiixsane waxa weeye waa dagaalkii karboole waxaa iska yaraa gaadiidka la fuulayo asxaabtu intooda baraa badan ee efentari baana way lugaynayeen waa la iska cagaagnaa oo kabuuna way yaraayeen cagibaa dalooshamay markaa dabeetana calaamadii iyo shaadharkii iyo go'yaashii iyaba cagaa lagu duubay sidii kabaha oo kale markaasaa lagu xoreeyey cadowga caga la duubay oo maro lagu duubay haddii rag qaarkood buur adag ku socon laayihiin cagaha maryaha lagu duubaa rag lagu xoreeyey qolyaha qaarkoodna waxay dhahaan mee dhulka ayaa sawir noocana lahaa oo marka la eego ciidiisi iyo dhagaxaantiisi iyo maryo karkaran buu eegaa laakiin tasmiyada hore sax salaatal khawfi buu tukiyey anna taa'ifatan safat macahu kooxi nabigay la safatay wa taa'ifatun wujaaha alcadow qolana cadowga ayay hortiisa istaageen فصلى بالذين معه ركعة كوي النبي قال لك ركعة بتكية ثم ثبت قائما ويسكا تاغنا ثبت وصلنا قائما حاله يمي تاغن وأطموا لأنفسهم قال كودا أولا ما يسترين قال ذي مركا ورأو تكية marka lianfusihim de iyagoo halkaa taagan ayay si dhaqsaa u dhammaystireen uma sarafuu way dhaqaajiyeen marka halkan waxaa ka muuqanaya markay ragcad nabiga la tukadeen degdeg inay midhkii u hadhay dhammaystireen uma insarafuu baa laga fahmaya uma intii ay midhkii u gaarka ahaa dhammaystireen midhkoodii labaad insarafuu way tegeen fasafuu wijaaha alcadow cadowga hortiisii bay safteen labadii ragcadoodba iyagoo midna nabiga la tukaday midna degdeg usoo dhammaystira wajaa'at idaa'ifatu lukhraa kooxdii labaad baa yimi fasafa bihim alrakca nabigu wuxuu fasallaa bihim alrakca allatii baqiyat min salaati salaadiisa ragcaddii u hadhay ayuu tukiyey iyagii oo ay ku xidheen macnaha uma abata jaalisa waxa uu ku sugnaaday fadhiga oo markii horena sarajoog u dheereeyey si qoladan kale u soo gaadho iminkana fadhiguu dheereeyey si qoladani salaam naqsiga u soo gaadhaan wa atamu lianfusihim naftooda u dhammaystireenoo markii dee uu nebigu ragcaddiisii labaad u fadhiisto ataxiyaadkii akhriyay iyaguna ataxiyaadkii ay akhriyeen fadhiguu isagu dheereey iyaguna way istaageenoo ragcaddii labaad bay atamu lianfusihim naftooda usoo dhammaystireen isagoo fadhiyo fadhigii u dheereeyey intay ragcadda soo tukanayeen baa ay soo gaadheen uma sallama bihim la salaama naqsaday markaa waa qoladii dambe markaa kuwii hore way la xidheen ragcadna gaar bay u tukadeen kuwa labaadna way soo gaadheen ragcaddii labaad bay la tukadeen way la salaama naqsadeen marka markaa ka soo baxayna waxa weeye inay bannaan tahay salaad awalkeed imaamin lagu xidho haddana laga goosto haddana lagu xidho laa ba'sa haddii imaamkii intood adigoo la tukanaya uu khaldo oo kadib aad iskaga goobsatay markuu saxmi waayo subxaan allah baad tiraa uu saxmi waayo markaasaad iskaga goosatay kolkaad iskaga goosatay buu wax saxayo intii uu dee dabaqabatayn ku sameeyey uu isku hagaajiyey salaadiisa markuu soo hagaajiyey gadaalna waad kaga xidhan karta haddana iyana wax jiri kara wey عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وحتكي نبي بإحدى طائفتين ركعة لبدي قلو بدو تكي ركعات والطائفة الأخرى قلدا كلنا مواجهة العدو عدو بهر تاجنت ثم ضرقوا يتجين كوي وتكيي فقاموا وحي استاجن في مقام أولئك qoladaasi halkay taagnaayeen wajaa ulaaika kuwaasaa yimi fasallaa bihim rakcatan ukhraa ragcad kaleu tukiyayoo kaleba macnaha waxa weeya ragcad kale oo dee tiisii labaad ah uma sallama calayh macahum uu la salaama naqsaday فقام أولئك كوا سايستاغي فقضوا ركعتهم ركعتهم بي قليين قولدي ركعتها دمبه نبي كسو غاري مid baa u haray midkii way qaleeyeen وقام هؤلاء كواسنا ويستاغينو فقضوا ركعتهم ركعتهم bay dhameeyeen marka riwaadan waxay tilmaamaysaa een sidii tii hore waxay kaga duwan tahay qolo waliba inay nabiga ka goosteen oo u sugin ee riwaayada hore thumma sallama bihim bahi qolada dambe uu la salaamo naqsaday bay sheegaysa tanina waxa weeye inuu markaas nabigu salaamo naqsaday calayhi salaatu wasalaam oo iyaguna ay ragcadoodii qaleeyeen fasallaa bihim rakcatan ukhraa uma sallama calayhim markaasuu salaamay oo uu ka baxayba iyaguna qolo waliba ragcadooday dhammaystireen can ibni cumara qaala غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد حقا iyo oogada ayaanu nabiga tuulimaad u raacnay فوازينا العدو التقينا العدو عدو جيبان لا كلامه فصففناهم وانو صفنا فقام مركز النبي استاغي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ونتكليا فقام طائفة منا معه قال نغمد بها النبي لحرات وأقبل طائفة على العدو قال عدو قابلين فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحركوعي رسول كي ومن معه عدي لسعتي ركعة ركوعين بالركوعين وسجد سجدتين لبا سجودود نو سجودي iyada oo ay la sujuudeen kuwii waqtiga ku xidhnaa thumma sarafuu iska tageen iyada oo aan markaa la sheegin inay ragcadii dhamaystireen فكانوا waxay noqdeen makaana ulaaika kuwa meeshoodii alladina lam yusallu kuwii aan wali tukanin halkoodii bay tageen وجاءت الطائفة التي لم تصلي كوحدي أن ولدت كم بايني فركع بهم ركعة وسجدتين وحول الركوع هل ركوع يلبس جودود ومعنى هذه ركعة بالتكية ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركا والسلام النقصدية موسوين قلدا ركعة الدنباء التكية فقام واستاغي كل رجل من المسلمين ان كسو مسلمين تكمدي غاركيسو isu taagayo farakaca li nafsihi wuxuu naftiisa gaar ahaan u tukaday rakcatan hal rukuuc uu rukuucayde wasajdatayni ila laba sujuudo marka riwaayadii hore ibn Abbas iyo Tar ibn Umar waxay iskaga mid yihiin inaan nabigu qoladan labaad la sugin salaam naqsiga laakiin gaarkiisa qof waliba uu dhammaystay ragcadii nabiguna gaarkiisa uga baxay marka jamci way soo gaareen dabcan laakiin de salaam naqsiga un baan sugin oo inta hore salaam naqsade rasuul عن ابن عمر أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله قال ابن عمر بعد دور جيرسون نقنية سدا إنه أركينه shantan xadiid ay isku xigaba isagaa soo noqday عن ابن عمر أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول كبر النبي وصف خلفه طائفة منا قالوا لي وحدا وأقبلت طائفة على العدو qolana cadowgay ka horjeedaa farakaca bihim nabiyu rakcatan wasajatayn kol haddii rakcatan wasajatayni la socoto rakcatantaa rukuuca rakcatanta mar waxaa loo isticmaalaa ragcadda dhammayska tiran maca sujuudaheeda marna waxaa loo isticmaalaa rukuucda in rukuucdii unay tae waxa kuu muujinaya wasajatayn oo la socota marka wuu la rukuucay qoladii u horeysay iyo laba sujuudood ragcad buu tukiyey uma sarafu way iska dhaqaajiyeenoo ragcaddaana way ku daysan karaan tu labaadna way raacin karaan وأقبلوا على العدو عدو جيب قابلين وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقعد لبات النبي قالت كذا ويقنا تودي هراء ففعلوا سمي مثل ذلك سيدي قلدي هراء كلا هل ركوع لبس جودا ثم سلموا ويسك سلاما نقصدا ثم قام واستاغي كل رجل من الطائفتين ننكست او لبدا قلو كميدهبا فصلى لنفسه غارهانتي سوى وتكدي ركعه وسدتين هل ركوع لما سجودان شخص waliba kuwii sii socday iyo kuwan ragcada labaad nabiga ku soo gaarayba mid waliba gaarkiisa u dhameystiray taana waa loo qoliyay an abdullah ibn umara قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة العدو فركع بهم رسول الله ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا وقلدي هراء ويتجين ملاي سلام النقصان يعني يقول كل هذه أنا صلاة كب حندي ركعتي وهرنا يصير لما يسترين وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم كوي هرا ميشو ذي الكلام وجاءت طائفة أخرى فصفوا خلف رسول الله فصف بهم فصلى بهم ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلام نقصد يسب وقد تم وحان لما يستر ركعتين لبر ركوعودي وأربع سجدات يا أفر سجودات لبر ركعات بتكذي وقامت الطائفتان لبدا قلبا ويستاغين كوي هريت تغي كوي مكبا فصلى كل انسان منهم لنفسه ركعه وسجدتين قف ولبا غاركيسا وحو تكدي الركوع لبا سجود aan way isku macno dhow yihiin day kalimaadkay ku yara kala duwan yihiin rijaash xagga sanadka iyo xayawaan baa laga yaabaa ikhtilaafku inuu yara jiro iyo iyagoo dabcan riwaayadku markay soo noqnoqdaan is xoojinaya shaahid iyo markhaatiis wada waxaa ka muuqanaya marka halkaa في غير في القبلة وفي غير القبلة لا ولا حالات mararka qaarkood kolka cadowgu meel xidhahiya wax lagu jiro xagga qiblada haba kaa xigo haddana cid baa loo diri karaya mararka qaarkoodna jihada aan qiblada ahayn ayaa laga yaabaa inuu cadowgu taagan yahay oo loo diri karo waxaa kaloo ka muuqanaya inay isku dhow yihiin oo meeshuba aan la kala fogayn labada colna ma kala foga labadan safar nabiga ku xidhanayaana ma kala foga waayo masaafad dee loo soo dhex mari karo oo loo soo dusi karo nabiga loo soo weydaaran kara ma aha ee ishii baa la iska arkaya عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه مالمه سوى عدو لك ومي متك بقاع كمدة فقامت طائفة معه قال الله حده وطائفة بإزاء العدو إزاء وظرف المكان ومقابل العدو بيستاغين قلدا كله فصلى بالذين معه ركعه هو ستك ركعه ثم ذهب وجاء الاخرون فصلى بهم ركعه ثم قضت الطائفتان وحي لبدي كوخود بقليين اما دمهسترتين ركعه ركعه ركعه ركعه وقالوا ولما مid bay ku dartay keedi weey maaha tii hore laba ku dareen oo saddex bay ka dhigeen ragcad ragcad hadii la yiraahdo qolada mid bay ku dareen shanta riwaayad ibn Umar baale waxay ku kala duwan yihiin oo yar yarba riwaayadan soo socotana Abu Hurayra wana riwaayad isku xoojinaya an Marwan ibn al-Hakam ninka waxa laga warinayaa madaxdii reer Bani Umayya laga cabanayaa annahu sa'ala Abu Hurayra Abu Hurayra ayuu weydiiyay هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جميع لتكتبوني صلاة الخوف صلاة عفصنا فقال أبو هريرة نعم أنا لتكتب النبي قال وحري متى وقر ما يهي قال وحري عام غزوة نجد قال كي حقا إيه أوغده لولا كعي بلوك تاقة حجاز فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر صلاة عصر بوتاري وقامت طائفة وقامت معه طائفة قال نوى إسلتاري وطائفة أخرى مقابل العدو عدو غير مركا هرتيس إستاري وزينا أما وزاء iyo riwaayada kale izaa riwaayadanina waxay leedahay muqaabil wadarfu zamaan kala noocnooca isku macnaa عدو هرتيسي قلدي كلا يستاغن وظهورهم الى القبلة دبركودنا قبلة وجيده fakabara rasuul llaahi sal allahu calayhi wasalam nebigu markaa uu xidhay fakabaruu jamiican dhammaantoodu way wada xidheen aladiina macahu kuwii la safnaa iyo wladiina yuqaabiluuna alcadow iyo kuwii cadowga ka hor jeedayba waa kayfiye catiibatanina imika innagu waa inaga xaggan qiblada usii jeedna labadii saf buu kala jeediyey sidii dhanxiirka soo garan mayse kani marka haddee dhanxiir maaha waa ummad ilaahay u tukanaysa waxaan uga jeedna xagga kala jeedka marka waa iyadoo qolana xaggan u jeedo qolana dhabarkuunu sii jeedisa ilaa cadowgiiba xagga dambuu joogaa toos buu xagga dambe u taagan yahay waanay soo eegayaan marka iskeensiibaa ka dhacda laakiin koonfur dee waxay u xidheen meelaan meesha qiblada ahayn ayaa u xidheen waana loo ogolyahay waa kaaku yidhi waduhuuruhum ila qibla oo qolada reer madiina markaasoo kale dee koonfurbay koonfur soo tukanayeen qolada kalena waxay u jeesteen waqooyi aduu kala jeediye saf qibladaao isaga raacay iyo saf cadowga ilaalinaya kasii jeeda marna way wada xidheen labadii kala jeedaa mar wada xidhanaya waa loo ogolay sharcigu waa siduu ogolaada marbay wada xidheen waa kaa kuu sheegay kuui waladiina yuqaabiluuna alcaduw labadiiba uma rakaca rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam rakcatan waaxida ragcad keliyuu tukaday wa rakacat macahu waxaa la tukatay adaa'ifatu alatii taliihi qoladii markaas ku xigtay ee xagga qiblada ula jeeday midh bay la tukadeen uma sajada wuu sujuuday wasajadat adaa'ifatu alatii taliihi qoladiibaa markaa raacay dabcan rakcatan waaxidatan dee rukuucunbu rukuucon in la ydhaa wey sujuudiina markaa uu raaciyey qoladii ku xidhiidhsanaydna way raaciyeen walaakharuuna kuwii kala sii jeedayaasha ahaa salaadiina way ku jiraan qiyaamu way taagan yihin muqaabilal cadowi cadowgiina way eegayaan heegankiina way ku jiraan salaadiina way xidhan yihin waanay sii jeedaan uma qaama rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam nabigiibaa istaagay wa qaamat iaa'ifatu alatii macah qoladii maciisa ahaydoo iska garanayso oo qiblada kuwii ula jeeday abaa isla soo taagay fadahabuu ila alcadow cadowgiibay u jeedsadeen faqaabaluuhum way qaabileen way islaba rogeen dee iyagiina kuwii markii hore qiblada ula jeedsay baa sii jeedsaday wa aqbalat waxaa soo jeedsatay adaa'ifatu alatii kaanat muqaabila alcadow qoladii cadowga ka horjeedsay baa soo jeedsaday farakacuu wasajaduu rukuuc iyo sujuud bay israaciyeenoo ragcadoodii hore ayay dhammaystirteen warasuululaahi sal allahu calayh wasalam qaa'imun kamaa huwa sidiisii ubuu taagan yahay oo ragcaddii labaad buu ku sugaya intay tooda hore dhammaystiranayaan uma qaamuu way soo kaceen farakaca rasuululaahi sal allahu calayh wasalam wuxuu rukuucay rakcatan ukhraa rukuuc kaloo rukuucay oo ragcaddiisii dambe ah markay soo gaadheen warakacuu macahu iyaguna way la rukuuceen qoladii kolkan dambeeyey wasajada wasajaduu macah way la sujuudeen waa guruubkiisa soo rogay uma aqbalat waxaa soo jeesatay haddana aaa'ifatu alatii kaanat muqaabila alcadow kuwii cadowga ilaalinayaa soo jeedsaday fa rakacuu wasajaduu rukuuciyo sujuud bay dhag ku siiyeen warasuulullaahi qaacidun nabiguna markaa wuu fadhiyaa waman macahu iyo ciddii la joogtayba way fadhiyaan uma kaana salaam wujida salaamka waa kaanadii taamadahay salaamtii baa dhag lagu siiyey fasalama rasuulu llaahi wuu salaamo naqsaday wasallamuu jamiican dhammaantoodna way salaamo naqsadeen fakaana lirasuulillaahi sal allahu calayh wasalam nabiga waxa u ahaaday rakcataani laba ragcadood walikulli rajulin nin kasta waxa u sugnaaday oo min adaa'ifatayni labada kooxooda rakcataani rakcataani imika tan waxaa la isku bedelay sii jeed iyo soo jeed marka qoladii marka hore qiblada u jeedee nabiga raacay ragcaddii hore la tukadeen kuwii sii jeedayaasha ahaa ee nabiga soo jeedsadayna ragcaddii labaad bay la tukadeen iyagoo toodii horena dhammaystiray toodii hore qadimeen nabigoo sarajooga ku sugaya horta toodii qadimeen isna sarajooguu ku sugay markay toodii qadimeen ayaa waxaa isku hagaagay toodii labaad iyo nabiga tiisii labaad ayaa isku hagaagay kuwan markii hore nabiga raacay laakiin iminka sii jeedsaday midh baa u hadhan iyaguna intay soo jeedsadeen bay midhkoodii tukadeen nabiguna fadhiguu ku sugaya saddexdii qolaba nabigii labadii qolaba marbay wada salaama naqsadeen waa kayfiyad jirta iyada kayfiyad jirtaoo labada qolo waxay ku kala duwan yihiin qoloba marbay difaac ku jirtaa oy weliba qiblada kasii jeesanayaan waxay ku kala duwan yihiin qolo marka hore nebiga ragcadda raacaysa qolona marka dambe waxay ku kala duwan yihiin qolo ragcaddooda hore nebiga kuma xidhana ta dambey ku xidheen qolona labadooda ragcadoodba tii horena nebigay ku xidheen ta labaadna mar labaad bay soo haleeleen oo xagga hore iyo xagga dambeba way kaga xidheen labada qoloba laakiin fadiilatu takbiir iyo fadiilatu tasliim way heleen oo markii horena way la wada xidheen markii dambena la wada salaam naqsadeen marka isbedelka noocaasa kala jeedsiga iyo isfeeraarintaasina farsamo jirta weeye iyana fasallama rasuulullahi wasallamuu jamiica mar baa la wada salaam naqsaday marna waa la wada xidhay waana la is ilaalinaya oo cadowgu si aanu jac ugu siin oonu dee raggiioo fooraro u dhabarjabinin ayaa arrinku sidaa u dhacay kayfiyadaasina waa mid iyaduna sharcigu saamaxay oo nabigu tukiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa عن أبي هريرة قال وحر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحر الدقي ناز وحرها نازلا من الدقي بين بين ضجنان وعصفان ضجنان هي عصفان ومالها مكاء الحياة مدينة ضحية داس محاصر المشركين قالوا قارك هي ميل بقارك ميل بقارك قارك قبط فقال المشركون قال ذي بوحي لهذين وسببت صلاة الخوف كتم حديث كان لنا شيء waxay yidhaahdeen ilaa waa la is hoondhaysanaya ama waa la is sahansanayaae waxay yidhaahdeen inna lihaaulaa'i salaata war muslimiintu salaad bay leeyihin hiya axabu ilayhim ay ka jecel yihiin min abnaa'ihim inamadooda wa abkaarihim iyo hablahooda shabadahooda hablahooda iyo inamadoodaba salaaday ka jeceliin baa jire eh ajmicuu amrakum go'aankiina midaaya ajmicuu amrakum go'aankiina midaaya uma miiluu calayhim maylatan waaxida hujuuma hujuum keliya weerar uun hal mar ku egeeya aynaanu kala hadhin فجاء جبريل عليه السلام ملك الجبريل بان نبي قويني فأمره وحو نبي فري أن يقسم أصحابه نصفين أصحاب تيسين لبو قيلين والمؤامرة أساتر تيلاهي حقي سيبوارك كاغا سيداي فرسمة الاستعمال لبو كالتشري فيصلي بطائفة منهم قلائن تكيه وطائفة قلنا مقبلون على عدوه عدوه كتشيسين qad akhaduu iyagoo qaatay weliba xijrahum feejignaantooda wa aslixatahum iyo hubkooda heegan buuxana way gelayaan hubkoodana way qaadanayaan khuduu xidrakum fayusalliya bihim ragca qoladaa ragcad buu tukinaya uma yata'ahara haaulaa'i wuxuu amray an yata'ahara haaulaa'i kuwaasi inay dib dhacaan wayataqadama ulaa'ika kuwaasina soo horumaraan kuwii cadowga ilaalinayay baas ayaa soo horumaraya kuwii markii hore nabiga la tukadeen way dib maraya fayusalli bihim ragca ragcad buu tukinaya takuunu lahum waxa u ahaanaysa maca nabiy ragca ragca nabiga waxay la tukanayaan ragcad ragcad walinabiyi ragcataani nabigana laba ragcadood wey nabigu waa laba ragcadood iyaguna waa midh midh sidaasuu xadiidkaasina tilmaamo sababtiibuu soo kordhiyey عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه وفرسما كلا تنينا صفنا بقهرتي سوساني صفنا قداشي سيستوى لحيا عدوي هالكاس يسو صفين حق قبلة مركا colkiibu laba saf ka dhigayoo midigu ka horeeya oo waa gaar dab loo taaganoo cadowga hor taaganoo waana kan leh midna nebigu ku xidhan yahay oo ka dambeeya isaguna labada u dhaxeeya mid cusub weeye sallaa wuxuu tukiyey biladiina khalfahu ragcatan wa saddatayn kuwii la xidhay wuxuu tukiyey hal rukuuc iyo laba sujuud waa ragcaddee uma taqadama haaulaa'i kuwii baa markaa hore u tallaabsaday xataa qaamuu fii maqaami asxaabihim jeer ay istaageen qoladii ka horraysay meeshoodii iminkay difaacii galeen iyana وجاء أولئك كوي هلكا تاغنانا way soo noqdeen oo dib bay soo noqdeen faqaamu maqaamaha ulaa asxaabtan halka ka dhaqaaqeen bay soo taageen وصلى بهم رسول الله النبي وحو تكي سجدة وركعتين هل ركوعي لا سجود ثم سلم وسلام نقصد فكانت للنبي ركعتان النبي يقول لما ركعات بتكي ولهم ركعة قال ولا لنا ركعات بتكت safkani qibladu nabiga ka xiga way iska sugayaan intuu qoladan tukinay hal hal midh buu tukiyay kuwii ka dambeeyay way dhaqaajiyeenoo difaacay galeen oo kuwana intay soo baxeen bay nabiga ku xidheen ragcaddii labaad la tukadeen midhkii u hadhay la tukadeen khalaas waa midh midh iyo nabigoo laba ah waa kayfiyadaha ugu sahlanaya buu marka waxaad arkaysaa isfeeraarinta iyo kala bixidda cadowga loo kala baxaya inaanay labada dhinacba noqon karto marka xagga qiblada iyo marka aan xagga qiblada ahayn labadaba sida lagu ilaalinayaa waxa weeye qoladii oo mar salaada ku wada jiraad ayaa kol boqol oo ilaalinaysa mararka qaarkoodna waxaad arkaysaa kayfiyadaha iyada oo qolana salaada ku jiraan qolana intay difaaca ku jirto salaad kuma jiraan labada habba way jiraan عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف ما شيء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قالوا لسع النبور جابر فقامت الصلاة صلاة استاكتوتمي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسكن مثل الملائكة لا يسكن مثلها فكانت للنبي ركعتان ولهم ركعة salaadii baa timid faqaama rasuulu llaahi wa qaamat khalfahu daa'ifa qolaa la xidhay wa daa'ifatun muwaajihata alcadow cadowga hortiisa ahay fasallaa biladiina khalfahu ragca wasajada bihim sajdatayni rukuuc iyo laba sujuudood buu kuwaa hore la tukay ayuu tukiyey uma inahum indalaquu markuu ragcaddaa tukiyey iska tegeen faqaamuu maqaama ulaa'ika aladiina kaanuu fii wajhi alcadowi waxay istaageen kuwa cadowga wejigiisa taagan halkoodii wa jaa'at tilka aa'ifa tii markaa cadowga hor taagnayd baa timid fasallaa bihim rasuulu llahi rakca sala allahu calayhi wasalam markaa nebigii waxa uu tukiyey iyagiina rukuuc wasajada bihim wuxuu macahum la sujuuday sajdatayn ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سلم وسلام نقصدي فسلم وحلف سلام نقصدي الذين خلفه كوي سغا كداشي سها وسلم أولئك كوا سنوي سلام نقصدي قلوا ولبقار كوده قل النبي إلا سلام نقصته وكوي دم كوا هرنا النبي إلا حدين قل بالله بدا فضلك هريك دب هلاش كيفية سنا ورقع على رقعات ديبو جابر مر كلو soo noqday saddexaad قال وحو شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة لما صف بانوهين عدونا أنك قبلتنا رحيه فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا انت ولا وداقي مربى لوضع حدي مربى لوضع ركوعي مربى لقصة وضع توصل وانا لبدي صف maxaa la gaadhay in la sujuudo cadowgiina halkaasu taagayn oo la iska arkaya laakiin dee sujuuddii iyo fadhigaa iyo hoostaas hawsheeda ay leedahay muddaana lagu jiraya isfeeraarintii baa bilaabantay marka فلما انحدر مركي للسجود نبي السجود أفور صلي سجد رسول الله والذين يرونه وحى السجودين نبي إيه صفكي هراء وقام الصف الثاني وحى إسكتهاجنا صفكي لبعض حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي صوتوس isaga iyo wasafu alladina yaluunahu safkii la xidhiidhay iyo isagu markii ay soo tooseen waxa taagnaa oon sujuudinba safkii labaad isaga iyo safkii hore way sujuudeen waanay soo kaceen sara jooggiiba ugu yimaadeen safkii labaad oo weli taagan macnaheedu waxa weeye waqaama asafu thaani safkii labaad u taagan yahay حين رفع رسول الله وصف الذين يلونه markay kor u soo tooseen nabiga isjuudi ka soo tooseen nabiga iyo safkii la xiriiray macna safkii labaad sara joogii ku jira oo wuxuu ku haray i'tidaalki ثم سجد وحى سجودي الصف الثاني صفك اللبعض الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر لعفو ثم سجد وحى سجودي الصف الثاني صفك لباد با سجودي حين رفع رسول الله مركو النبي صوتوصي في أمكنة هل كودي بكو سجودين waa farsamo kale oo safkii hore iyo nebigu markay sujuuddii ka soo kaceen qoladii maxaa u hadhanaa safka labaad dee sujuud baa u hadhan ilaa rukuucdii way dhammeeyeen intaanay isweydaarkii bilaabin ayay halkoodii ku sujuudeen markaa sujuud bay sameeyeen ilaa rukuucdii way dhammaysteenoo waa la wada rukuucay markii hore safkan horena nabigu la sujuuday soona toose safkii labaad weli sujuuddii baa u hadhan mar haddii cadowgii la ilaalinayo safkii hore iyo nabigu istaageen safkii labaad halkiisiibuu ku sujuuday nin waliba gaarkiisi u sujuuday waa isku xidhnaan iyo ka goosasho wada socota waa isku xidhnaan ka goosasho iyo haddana isku xidhnaan kale farsamo noocaas wey fii amkinatihim halkoodii unbay ku sujuudeen iyagoo safkoodii labaad jooga ayay sujuudeen nabigee safkii horena uu taagan yahay o ragcad baa dee u dhammaatay markaa kuwa horena ragcad baa u dhammaatay iyo nebiga kuwa dambeeyana ragcad baa u dhammaatay isbedel baa bilaabmay marka uma ta'ahara waxaa dib maray الصف الذين صفكاس كانوا يلون النبي نبي كحيجي وتقدم الصف الآخر isbedel markaas u dhacay qolo waliba markay ragcadii dhamaysay ee ragcadii labaad la isugu yimi ayaa qolana hore u tallaabsatay qolana dib bay u baxday فقاموا waxay istaageen في مقامهم meeshoodi وقام هؤلاء في مقام الآخرين kuwana meeshoodi bay istaageen kuwana meeshoodi kuwii dambe meeshii ragga hore istaageen raggii horena meeshii ragga dambe istaageen قيامة وركع النبي نبي نو ركوعا وركعنا وان ركوعنا ثم رفع ورفعنا ونمان ركعتي لبادنا qoladii hore iyo qolada dambe iyo nebigu waa la wada rukuucaya waana la wada ictidaalaya ictidaalkaa markii la isku soo haray falama xadara lisujuud markuu nebigu sujuuddii u foorarsaday sajada waxa la sujuuday aladiina yaluunahu kuwii ku xigay oo markii horena maxay ahaa safka dambe ahaa walaakharuuna qiyaamu kuwii dambena imika way taagan yihiin ee markii hore xagga hore ahaa فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو النبي مدح سو قاداي والذين يلونه iyo kuwi ku xigay سجد الاخرون kuwi kalena way sujuudeen ila nabigi asxaabtu way soo fariisteen safkii hore safkii dambena wali uu taagay sujuudi baa horday way sujuudeen thumma sallama wala wada salaam naqsabay marka ogobay waxa la isku soo gaaray ataxiyaadkii iyo salaam naqsigii waxa la fadhiyay laakiin cadawgii baa la iska arkaya inay soo yaacayaan iyo in kale marka kayfiyadanina waxay keentay in iyaduna qolo waliba nebiga mar sujuudda u raacday safkii ku xigayna ragcaddii hore sujuudda u raacay safkii dambena ragcaddii labaad buu nebiga sujuudda u raacay intaas bay ku kala duwan yihin laakiin wada xidhashadii mar bay wada xidheen rukuucdii waa la wada rukuucay labada ragcadoodba waana la wada salaamo naqsaday inta kaliya ku kala duwan yihiin sujuuddii bay qolaba mar u raacday marka waxbaa isku dhex jira waxaa isku dhex jira in cadowgii la ilaaliyo in jamcii la ilaaliyo in salaadii la ilaaliyo in cadaaladii salaada la ilaaliyo iyo jamca oo qolana aan la odhanin halkaasun iska lignaada qolana la iska qaadanin intiibaa la isku wada ilaalinaya marka arrimaha waxaad arkaysaa miisaanka uu markaa arrimaha sharcigu saaray عن جابر قال وحول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل ماشى النخل الله ينهى وأتولوين كأي ديغان مداسون أين وروسه كاسي كأقدوي والعدو بيننا وبين القبلة عدونا نقي قبلة نور حية فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وكبروا جميعا لما بي وضحدين ثم ركعوا الركوع فركعوا جميعا لما بي وضحكوا على بدي صفباء ثم سجد النبي وصف الذي يليه waxaa sujuuday nabiga safkii ku xigay walaakharuuna kuwa dambena qiyaamun way taagan yihiin yaxrusuunahum way ilaalinayaan nabiga safka hore falamaa qaamuu markii istaageen safkii hore sajada alaakharuuna makaanahum safkii dambaa sujuuday makaanahum meeshoodii bay ku sujuudeen alladii kaanuu fiihi bartay taagnaayeen bay ku sujuudeen uma taqadama haaulaai kuwanaa horu maray ilaa masaafi haaulaai safka dambaa horu ugu maray safka hore meeshooda فركع وركعوا جميعا نبي قال ركوعي دمانا ولا وركوعي ثم رفع فرفعوا جميعا ويصوّد التوسين ركوع دي ويصوّد التوسين دمانته ثم سجد النبي وصف الذين يرونه وحسجودين نبي صفك كحقي وده هرأ صبحي والآخرون قيام يحرصونه رواادنا سيادة سيلا يضا يحرصونه إلا ذا اللو تاغين وإلا إلعاليه فلما سجدوا مركي سجودين وجلسوا فريستين waa safkii hore iyo nebigu sujuuddii bay dhammaysteen ataxiyaadkii bay ku jiraan waxba uma harin aan salaamtii ahayn kuwii laakiin way taagan yihiin sajada alaaakharuuna makaanahu kuwii dambena meeshoodii bay ku sujuudeenoo uma sallama uu salaama naqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam عن ابي عياش الزرق ان النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم